bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hamiinfaynan aqyaaree ha ka dhowaada barnaamijkaana kulanku warbaahintu warsan oo isin hamiin kasta saadan oo kan raadiyo warsan ku dhugunsaasan markii laku reebo hamiinimada jamaacada ee sabtaga ahoydaasa hamiinimo talaaduu arbaa ahoyda ayta taariikhdan iyo keedanta tumi afarta bila afraad sannada lamada kun iyo labaatanka qodobada oo ka barnaamijkaana ku dhugunsudi doontaan hoo ilaahay karaal nagada waliba ku mid ah madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo geega daahfure mashruuca lankamaga dare biyooley oo iyo ka faa'iidaysado doonaan bulshooyinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ka dhaqan barnaamijkee ka dheegi doontaan mashruucun sida iyoon ka faa'iidaysada koraan bulshada koonfur galbeed soomaaliya saasaata weliba barnaamijkaasiin ka gudbii doona hoyilaahay karaalnagad wasaaradda gaadiidka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo xanibaad saartay inusdareeroga baawarta gobolladan koonfur galbeed iyo gobollada kale ee soomaaliya barnaamijkee ka dheegi doontaan amarkun hakubay wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya saasaata weliba barnaamijkaasiin ka gudbii doona hoyilaahay karaalnagada saamaynta iyo kuweelada korta dadka danyarta eh amarada ha ku baxeen dowladda soomaaliya dowlad goboleedyada ee ka eedan cudurkan coronavirus warbixin arrimahaas ka saabsan iyo hasiin gudbii doona barnaamijkanti ku guda jirna saasaata weliba barnaamijkaasiin ka gudbii doona wasiir dowlaha wasaaradda ganacsiga iyo warshado dowladda federaalk soomaaliya cabduqaadir shariif sheekhuna maye oo geegalandhaari xilka wasiir dowle ee wasaaradda ganacsiga warshadaha dowladda federaalk soomaaliya barnaamijka ka dheegi doontaan waraysanu laweelane gudoomiyi hore baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waana haddee wasiir dowlaha ganacsiga iyo warshadaha dowladda federaalk soomaaliya saasaata weliba barnaamijkaasi inka gudbii doone guddiga dowlad goboleedka puntland qaabilsan arrimo ka horseedoga cudurka coronavirus oo ku warbi lama qofood oo lanku shaki in iyo qaban cudurka coronavirus waana sheegeen inuu la geliye xaalad karantiil barnaamijkee ka dheegi doontaan shir jaraa'id wasiirka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka puntland ku qabaday magaalada garoobe qodobadaas iyo walaagahanizaadiya barnaamijkaasi inka gudbii doono anoo maxamed cabdiraxmaan cabduli yaasin saare intanasin kula darirsaay dhinac sanaadan weliba gacan weyn ku jeysadaay mahadi kudeerto cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan mar kale iyo mar lamaad akhyaaraha ku dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan faylan kolka kaleeta khiyaaray ha ka dhowaada barnaamijkaana kulanku warbaahinta warsan qodobkan kore ee barnaamijka hooseen qobada madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen iyo weliba wsigeegi daahfure mashruuc lankamaga dare biyooley oo ka faa'iidaysada doona soddon sagaal kun qofood oo ku nool deegaanada koonfur galbeed soomaaliya mashruucan iyo weliba la kafangareey doona dhinaca beeraha biyogeliyo dhismo wadooyin iyo soo kaleeta qalaweeyoga xafiisyada wasaarado bii-ada qorsheynta beeraha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mashruucun daafurshe welibaan ku horeyn ku hadalay wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo waxaana ku mid ah agaasimayaasha wasaarada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo oona hadhowaayeen mashruuca lankamaga dare biyooley muddada shanta sano ka dareeri doona deegaanadan koonfur galbeed soomaaliya sidoo kale weliba meelo ku hadalay gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya doctor cali siciid fiqi usoona bulshada deegaanada koonfur galbeed soomaaliya baaqi in iyo ka faa'iidaysadaan mashruucan biyooley gaar ahaan dhallinyarada deegaanadan koonfur galbeed soomaaliya inka dambeyntii madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftagareen oo ku hadalay daafurka mashruucun iyo weliba us-iidun ku hadalay sida ka faa'iidaysan karaan bulshada deegaanada koonfur galbeed mashruucan ka magadara biyoaaaminsana koonfur galbeed soomaaliya intii la aas-aasi mashruucun todhon oo weliba sagaarayaan fuliyaas dowladda koonfur galbeed soomaaliya oo uusan ku horrey wasiirka qorshaynta iyo t wasiirada kale kolleji ah shaqa wadaagka iiraanka mahadnagaana sida dowladnimada koonfur galbeed soomaaliya maalinba maalintii inkadambuud iyo onkoro hayto horumarka dhiniga dhaqaalaha amniga siyaasadda antioba koror aan la gaari lahaaya mashruucun biyooli project wasaaradaha oo inshaga kabahooda fuliyaaya mashruucun shaqada oo adag way haqo badan
weliba dareemo kale waan kuwar qabay ini mashruucan dhowr steed ku fulyahay laakiin marxaladda geedka koonfur galbeed maraayg iyo meelihasna taageersidin magmale uni jarta mashruuc diole steed kale oo meelaraay marxaladda maraay ini jar magmaleeyo shaqo adag oo sun qabateen ayaa yaa ka koyti mudan madaxweyne sidaada la socota bangiga adduunka dowladda soomaaliya iyo dowlad goboleedyada waagi hore weliba inta badan ku sabood gareeyay dhinaca bixinta mushaaraadka keliya laakiin waayadaydanba inta badan weliba bilaabeen inayoo qaybta service deliveryga ama bixinta adeegyada inayoo biole projectagana muhiim badan in ay runtii biole project wayba mashruuc oo eed eed meel ray dadan anfaco oo wadankan afcakor horumarkayna la og wayba ini wayba muhiim inu marwalba kataladaane ini uuna meel ray nagana dadkii oo sidoo kale sida socota wasaaradda xanaanada xoolaha ee weliba ku midata wasaaradaha dhinaca shaaciyadda marka gaaro shaaciyadda fikrada aqoonsiisa laga dhigi kartaba marka mashruuc weliba caawi doono wasaaradda shaaciyadda iyo aqoonsiisa iyala haysin una dadkiisa dad qubure ah oon isticmaalo in shaaciyadda keliya iyala caawi doonta sidoo kale weliba mashruucka yaala oo dhinaca xanaanada xoolaha ah tababaro la siyaabo xoololeyda deegaanada dowladda koonfur galbeed aan argaan inuu si faa'iido badan leey deegaanada koonfur galbeed wayna ku rajaynaa in bulshada deegaanada ku bulshooyinka koonfur galbeed in macnaha een dhiniga biyo baahday oo een la xaqab dara een mudane madaxweyne een eed iyo adiyo gudoomiyaha baarlamaanka eed eed aan mahadsantiin sababta iyo geeka een daruufo jiraan dhibaatooyin jiraan waxay uga faa'iideysan doontaa siyaabo badan inkastoo lagu soo koobay powerpoint-kiga haddana waxaa ka mid ah wasaaradda beeraha inay yeelan doonto dhismo oo wasaaradda u gaar ah in komponentiyada ugu jiro ay ka mid yihiin climate smart waxay dhahaan cimilada isbeddelka cimilada oo horumar lagu samayn doono qaybaha wax soo saarka production departmentiga oo iyadana la xoojin doono tababarana loo sameynayo iyadoo si gaar ah talin agronomistiyaal loo tababarayo wasaaradda oo ka shaqeeya wax soo saarkii iyo mashaariicda wasaaradda ay leedahay wuxuuna mashaariicda kale ugu duwan yahay sida wasiirka qorsheynta oo sheegay mashruucan waxaa si toos ah u fulinaya wasaaradaha oo liid ay u noqon doonto wasaaradda qorsheynta wasaarad walbana qorshe howleedka ee la timid markii lasoo aburuufgareey kadib iyadaa lagu soo celina oo ka shaqeynayso tiimka wasaaraddana
mashruucan bioley waa mashruuc pilot project ah oo haddii aan ku guulaysano qarashaadka hadda lagu bixiyey afar jibaar uu noqon doona meesha hadda shan milyan loogu talagalay labaatan milyan uu noqon doona ay naga ballan qaadeen marka annaga mas-uuliyad iyo culeys badan ayaana saaran inaan u gudanno waajibkan tijaabada ah si mas-uuliyad ay ku dheehan tahay oona oo dahfuran ayaa naga rabaa sababtoo ah waxaan horseed u noqon karnaa laba arrin inaan ku guulaysanno oo aan horseed u noqonno in mashaariic kalena nagu aamino kanna la siiyo extension iyadoo la kordhinaya dakhliga mise lacagta lagu bixin doono mashaariicda kale haddii ay lagu fashilmana aan horseed u noqon doono baahiyo badanoo taagnaa inaan inaan caqabad ah ku noqon marka ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu nagu guulaysiyo mashruucan midda kale waxay tijaabo u tahay waalbank siduu wasiirka sheegay dhowr mashaariic ayuu fangarea oo haddeer soomaaliya ka socda guud ahaan gaar ahaan xataa koonfur galbeed laakiin ma dhacin in uu u soo mariyo hay-adaha dawliga ah waxaa loo fuliyaa si wasaaradihii oo maaragtay capacity loo sameynayo maaragtay shuruuci iyo iyo xafiis dhismeed iyo waxa marka waxaan u arkaa runtii mashruuc aad looga baahan yahay gobolka sida uu sheegay wasiirka waa pilot project haddaan ku guulaysana maaragtay in baashaan ay sii soco doonto marka waxaan ku hubaa in maaragtay madaxweynaha iyo dhammaan golihiisa wasiirada ay runtii arrintan ay u qaadan doonaan arrin maaragtay muhiim ah muhiim ah deegaanku ah horumarinta deegaanka iyo iyo horumarinta dowlad goboleedka tahay inaan maanta ka soo qayb galno mashruucan daafurkiisa iyo furitaankiisa afar iyo tobankii abriil oo mashruuc aad iyo aad muhiim ugu ah shacabka iyo dowladda koonfur galbeed oo ay ka muuqato shaqooyin tiro badan oo aada ay ugu baahnaayeen shacabka reer koonfur galbeed iyo dowladaba iyo wasaaradaha sida goonida ay u qusayso oo isugu jiro development shaqo abuur horumarinta iyo dhiirigelinta shacabka reer koonfur galbeed oo xoololayda ah oo beeralayda ah inay helaan adeegyadii ay xaqa u lahaayeen oy awoodi waayeen in la gaarsiiyo in dad badan waa ogtihiin baahida biyo oo jiro in baahidii biyaha jirtay in la helo wixii looga bixi lahaa baahidaas biyaha oo ilaa iyo toban warood oo waaweyn oo biyo lagu qabanayo lagu sameeyo runtii waxaa waaye mashruuc aada iyo aada muhiim u ah oo dalka iyo dadka iyo dowladdaba muhiim u ah muddo badanna aan sugaynay aadna looga soo shaqeeyey aada iyo aada ugu mahadsan yihiin wasiiradii gacanta ku haayay iyo agaasimiyaalkii meeshaan soo gaarsiiyey runtii dadaal badan iyo wakti badan baa la soo geliyey sidii mashruucan uu ku shaqayn lahaa inta kaleo dhimanna insha allah waa la dhammaystiri doonaa intii ka soo shaqaysayna aada iyo aaday ugu mahadsan yihiin mashruucii biyooley laga bilaabo maanta
أحمد باورك هنيمبي أراسكي وذاي كان وا داينه هيا صاحب هيا هيا أنا نيهو غاري ما بكعي ما كنت عنيهو أرض مكانك النظن وين ضهني
no no no no no no niyo baabuurka wal cilid le eraaha biyaato magafu ilo waliga alay hatta fadaas inaad cilid isku gilida baabuurka oo maxay tahay ciladan gelinaya gaariga shidaal wasakhaysan ya kashibti baabuurka may shidaalka marka aad kashibaas baabuurka ama galadaas shidaalka isku filtiraaray may dhibta ihasata waxay ahayd shidaal xumi oo gaarigaygu wax cilada ma uusan lahayn wallahi waa inaan ka war doonaa aan iska fiiriya ma xumee saaxib inteen ka heli karaa shidaal nadiif ah oo filtiraysan may maaba aragnay kaalinta shidaalka ee baydhowla ku furay casriga ee la eraw kaafi petroleum oo bulshada dhammaantii eeba intii babirka xamaaladaas iska la wada hoobatay lan dhugun lahayna dhaayo ma lailan beeng ma ah
kaafiya petroleum waa tanaahi bal aan arko shidaalkeeda alla bal arag gaarigii markaan shidaalkii kaafi petroleum aan ku shubay dhawaaqiisa hadda kadib waa aniga iyo kaafi petroleum wallee kala ma harno إذا كنت ترغب في شراء بضع سنوات من سيارتك أو من مولد يمكنك شراء وقودي البنزيني ibadkay aynogay masaarne maylik wada kaafi petroleum kaalanshadaalo kullankanaabsade kaafi petroleum waabana kaafide kurbada imurugdi kaalinshadaalanqabe tiilukukabahiyo kaafi batroleum kaalanshadaalo agabshe kumbadawm kaafi petroleum lukoy baabuurta ambo bajaajta kabuysoo shidaal nadiife kumiyaashe seerkii bakaarale ee uustada qashinka buuti kolkoona buusanayti litirka kaduudan may ankakooyow kaafi batroleum istarabatoryaasha wateegan too bansiin boonafta saletir bareed saacado shaqeeyasa cabirka la
qaybaga hore barnaamijkan iyo dhugunsahaytan akhyaari wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya amaraha kubaiya weliba laga xanibay inisdareerowga baabuurta ee gobolada soomaaliya iyo goboladan baay iyo bakool wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane xasan xuseen maxamed eeley iyo weliba uusa warbaahintan ku warbayay amarkunha kubahi wasaaradda gaadiidka ee ka eedan xanibaada la saaray dhinaca dhulka ee deegaanada koonfur galbeed soomaaliya hoobacna gudagala arimo oo geekuna inaanu ku hadalno muhiimadii ata wali fadaan inaynu ku hadalno dhowr arrimood arrinta ugu horreyta una ku hadalaan wali waa sidaasna la dareertaan adduunyada dhan dhibaato badan ka hayo cudurkan oo coronavirus gaar ahaan sidaasna la dareertaan magaalada muqdisho kiisas badan alla ku sheegahay maalmoon ama dhimasho haadeen ama dad badan oo caabuqi oo oo oo coroniska la ku helaya la ku sheegahay maadaama dhibaatadii maalin walba maaliminta ku damboyta ha kor raayto reer koonfur galbeedna eeyin dadeed inka nugul hadii cudurku isukooyo magaalada magaalooyinkoona inta badan isan ogtiin inay nimankii cadowga ahaa ee al-shabaab dad badan oo qaxootay ha ku qaxiyo roogan beledka magaalooyinka koonfur galbeed oon degmooyinka koonfur galbeed oon lax ka qaxiyo roogan jididka ku hiran yihiin dhibaatooyin badan jiraan haddii haddana cudurku inka darsamo wali nagada kore masiibo rabaaniya marka insha allahu tacaala ilaahay yaa warsadaana mar labaad in ilaahay uuna cudurka ku badbaadiyay ummadun wali fadaane ummadda inay dadaal badan muujiyaan sidii un ka horseeda fadeen cudurku wala kale linku baahan yahay sidii naftii in iska gurmada fadeen sidii in isku ka ilaaliyay fadeen inta baan lagu wada shaqeeyo wasaaradda gaadiidka ee irkii dhulka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya iyo oo tixraacasa talooyinka badan oo ku kooy dhaqaatiirta ama gudiga ka hortaga coronaviruska wala geeka go'aamaha ku saarnay gebi ahaanba in inta badan la joojiyo dhaqdhaqaaqyada inay isu goosheeyeen baabuurta oo rikaabka ah xamar iyona koonfur galbeed insha allahu tacaala warqadaha ku saarni walina rajeene tumi lita bille wali ku damboyne in jari doonno wal dhaqdhaqaaqe waba ilaahay era insha allahu tacaala si ummaduun badbaado anka nagat mafadaana ogna inay dhibaatooyin badan jiraan ogna inay culays badan ummado kasheenaasa ogna inay anfaylanayn inay shalay irka inay una hirni geekana dhulka inay isu hirma inay anfaylanayn ogna laakiin walwalba wali ku huma cudurku waa ku hum sida sag ogtiin cudurka cudur oo saboobsiis ka faafaw cudur oo dhibaato badan ummado adduunyada dhan injeysidiyo gaar ahaanna koonfur galbeed oo xaaladii isag ogtiin haddii usaa deer wali nagadeeyo cudurka oo dhibaato badan dadku kaa marka wali rajeyna insha allahu tacaala guddiga iskaashitooyinka gaadiidka dhammaan i gaadiidleytaba inay hoggaansamaan awaamirta wasaaradda iyo hasaarti insha allahu tacaala haddii ilaahay ah wali kale faraane laamo oo ilaalada wadooyinka yoqoobadaan waajibaadso shaqadiiona gududaan koonfur galbeed dhammaantiya insha allahu tacaala ilaahay idin sheeg wasaaradda amnigana wali rajeyna inay arrintaas iyana shaqadiiya iyo guduto dhammaan booliiska iyo militariga iyo nabad sugidda iyo daraawiishta intaba inay shaqooyinkaiyo ku gududaan sidii ummadunlin badbaadiyi fadi ciidamada eedayeeda aan kama hadnaga dadaalada iyo wadaan iyo kuwadaan deegaanada koonfur galbeed dhammaantiya gobolada iyo degmooyinka dhatio dadaalada iyo kuwadaan eedayeeda aan kama hadnaga insha allahu tacaala awal dagaalka wali hayay khawaarijta kaliya inaysan la dagaalantaan dagaalka hay wali kooyay cudur coronavirus dheeraa kooy insha allahu isnaftis inaysan ku qayb qaadataan ummado gurmataan oo dadaal badan muujidaan la siin ku fade insha allahu tacaala haddii ilaahay er walina rajeena inay awaamirta in hoggaansamaan dhammaan dadka arrimooy quseen inay hoggaansamaan rajeena insha allahu tacaala
xarunta farsamada fadhiga ee jiibka ee fursa fanejar fursad iyo horumar farsamo ajaa'ib leh faraashka beedka suuradiis fidhe jiif foomsha shal duwan fariida ee xarun kasuubiyow fursa fanejar iyo lakiinfuri fidha arbeeda jiif faata elimbogi ankakoy fursa fanejar foolka dhigo adii faytaaki jarte ku fariya arda oo unku adeeg fadhiya jiif isweydaan fursa fanejar ogow alaabtiye haana magaalo kale kusheenowining hayna gudaasha waa lakiinkasuubiye kumnaantii fidha arbeed kiifadaasa fartaaka dooroyle ee kumbad fidhe iyo isu oo haaf e oomba oombaing hayna orjinaale adkaysi laho aabaga galayang oo weliba halsana damaanad alekasiyaw yakinka diyaaree fursaa faanajar dhiniga kale alaabta jiefka usiina saasila taawa oo weliba suurudyo eenodhanka haayo korna aritilindhaka fidhaarbeedka i jiefka fursaa faanajar kadabi asluubinin dhaganta ogow alaabta ka qasabaase may weeli alaabtaba ajaa'ib leh sadishay iyo lamashey intaba kinka diyaaru fursaa faanajar itaaliyaan iyo jarmal ejabtiyu indunuusiyu intaba walba mayka jeedo koy arag alaabta i jiefka lakinka diyaariye fursaa faanajar may kaloo kinka diyaar aha qabiiro taqasus dheer anle farsamada suubiyowka fadhaarbeedka iyoonay jiifafka shal duban waa daadshienhaynee jaamacadtaan ku baheen sannaado suubiyowka fadhaarbeedka i jiifka farxad iyo fahmo faadlo an dhammaadana kooy arag ariitilindhaka fadhaga i jiifka ee fursa fanejar may kaloo lakiinka suubiyay kuraas markii ad aragda kooyka fadhowle ad ka galaaso haani kumusaaryaalka ka fadheedayaan ee v i b haanan isticmaalow hafiisada iyo weliba kuraasta oroosada oo angaarka ee orooska iyo oroosada
xarunta farsamada fadhiga ee jeefka ee fursa furniture yamay bakiyaale xaafada mursal godob haan isgooska hawaan odoodo markii aad roogda yamay baaragaase boorka goran fursa furniture am walay faahfaahintaas dhar kula xiriir taleefanada lambareed iyo shale ebarriya sagaal
weli barnaamijkaana kulanku warbaahinta warsan iyo la dareertana qeeray kureed markii dalka soomaaliya lagu helay cudurkan coronavirus dadkaba iyo waliba dowlada soomaaliya iyo dowlad goboleedyada bayo hasaarenga amare laka mamnuucow dhanisdareerowga iyo kulamowga bulshada soomaaliyeed sidoo kaleetana bandowlaha kurog meelo qaar ee soomaaliya ku mid ah amaradaas weliba saameyn xoogan ku weeldhaday dadka danyarta ee ka dhaqan gudaha dalka soomaaliya haana sitay oon awoodna in iyo guriga kana gaadaan taas oo haddii iyo dhiidona saameyn ku weeldhadaas dhinac nololiyo haddaba warbixin arrimahaas ka saabsan weliban in diyaaraday waryahena shukri ismaaciil axmed haye waaye waan fadhiisanay maxaan u fadhiisanay he corona daraaddiisa u fadhiisateen oo corona muxuu nagu samaynaa ee corona waa dhimanaysiin haddaa uu idinku dhaco gaajo hadday nagu dhacdo mal dhimanaya maya iyada ma ah, marka corona iyo gaajo markay isqabtaan natiijadu waa isla dhimashoon horta inkastoo coronavirus uu yahay cudur jira oo dunida farabadan ku haya haddana wuxuu leeyahay saameyntiisa dhinacyada dhaqaalaha nolosha waxbarashada caafimaadka iyo faydhoorka haddana waxaa hareer socda dhibaatooyin nololeed oo uu ku keenayo bulshada ku nool wadan ka mid ah wadamada faqriga ee ka tirsan dunida saddexaad ee qaaradda afrika kala daran wadamada afrike wadamada ku yaala geeska afrika oo soomaalina ay ka mid tahay ma xamili karto hal maalin oo gurijoog ah haddii ay kororto saameynta corona waxaa si joogtaa u soo baxaya awaamiir kala duwan oo kasoo baxaysa dowladda federaalka soomaaliya iyo dowlad goboleedyada awaamiirtaasi oo ay ka mid yihiin xayiraado isugu jira joojinta duulimaadyada caalamiga ah iyo kuwa gudaha isu socodka dadka iyo gaadiidka oo lagu yaraynayo faafitaanka cudurka su-aasha isweydiinta mudan waxay tahay dowladaha waaweyn ee dadkooda uu saameeyey coronavirus ee dhaqaalahoodana horumarsan yahay waxay baarlamaanadoodu ansixiyeen malaayiin dollar oo ay ku kabayaan dhaqaalahooda siiba shirkadaha ay saameeyeen xanibaadaha iyo dadka lagu amray inay guryahooda joogaan oo iyagana la siinayo dhaqaale oo noloshooda ku maareeyaan inta ay jirto xanibaada taas oo ay tahay ayay dadkoodana cabanayaan maxaad u malaysaa soomaalida oo sidii shimbiraha oo kale waxay maalintii helaan habeenkii la hoyda dabkoodana ku shida waa mushkilad taagan oo haddii awaamiirta hadda soo baxaya khaasatan midda ay maanta soo saartay wasaaradda gaadiidka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo ay ku joojinayso isu socodka gaadiidka rikaabka ee muqdisho iyo baydhaba ganacsigana maciishada raashinka suuqyada baydhabana irka isku shareero haddaba macluusha meeshaasi ka dhalata yaa leh mas-uuliyaddeeda ma awoodaa dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya inay kabto dadka xoogsiga ku nool ee aan haysan keed dhaqaale keyd badar daawo iyo kiro ma waxaa laga fikiray keliya coronavirus oo dhimashadiisa laga baqay mise qoysaska maalin xoogsiga ku nool ayaaba sidan loogu daneeyey oo wixii maalintaasi ka badan gaajo lasoo fadhiisanayaan waa laba daran mid dooro sheekh cabdulxayi wuxuu ka mid yahay culimmada soomaaliyeed haddaba muxuu ka yidhi amaradan corona ku saabsan iyo xoogsiga qoysaska soomaalida ee maalinkumoodka ah laakiin innaga soomaaliyaa nahay oo haddii la guryihiina jooga yacni waataan maana sheegayno dadkeen waxay la mid yihiin sida shimbirta oo kale shimbir haddii la yidhahdo geedka ha ka soo degin oo meesha saarnow raashinna aan loo keenaynin cid u keenaysa aysan jirin way dhimanaysaa shimbirtu shimbirtu waxay samaysaa subaxdii geedkay ka soo kacdaa taqduu khimaasan ayadoo gaajaysana iska baxeen wa taruuxu bidaanan ayadoo caloosha xoogaa ku wadata ayay buushkeedii iyo godkeedii ula soo gashaa habeenkay hurdaysaa meeshay seexanaysaa subaxdii markuu waaga baryana halkay ka soo dhaqaaqaysaa nolosheedao dhan shimbirtu waa sidaas kayd bakhaar meel wax uma yaallo raashin meel ma dhigato caloosheedaas un bes innagu marka muddo dheerba waxaan ku sugannahay sidaas oo kaleo dadkeennu way isku dhex nool yihiin xagga ka soo bax hal doolar inta ka soo hel kan xagga ka soo qaad sidaas haddii marka la kala fadhiisto la guryaha aan laga soo bixin hala fadhiisto haye waaye waan fadhiisanay maxaan u fadhiisanay he corona daraaddiisa u fadhiisateen oo corona muxuu nagu samaynaa ee corona waa dhimanaysiin haddaa uu idinku dhaco gaajo hadday nagu dhaco mal dhimanayo maya iyada ma ah marka corona iyo gaajo markay isqabtaan natiijadu waa isla dhimashoon horta marka waxaan rabaa inaan dadaalnana waa la rabaa dadkeenna inaan ka warqabno oo duruuftooda aan xeerinana mas-uuliyad ayaa inaga saaran marka sooma xukum maal waxay dhaheen see xeerana loo xagtaa ilkana ay ku nabadgalaan ayaa la rabaa inaan samayno oo ah bal qof walba intaad dadaali karto dhibaataa jirta marka si loo isugu xallin lahaa waa waa halxeraalo moogtahay carruurta halxeraala la isku xujaysta halxeraalo waayo soomaali waxaa la inaga raba marka duruufteenna marka horeba gaaray ahayd adduunku suu u nool yahay uma ayna noolayn si ka duwanaan u noolayn oo hore aynu ku sheeg waxaan dhahay adduunyada waa ciyaar la ciyaaraayo wama alxayaatu dunya ilaa lacibun walahu waa ciyaar ciyaartu sharci lagu ciyaaray leedahay kubaddu haddii ay garoonka xariiqinta dheer ay dhinaca banaanka uga baxdo foora la yidhaahdaa inta xariiqimaha cadcad gudaha ugu jirta inta kubadda lagu ciyaaraayo intaasaa sharciga ciyaartu ay socotaa haddii laakiin dhinaca foorada labada dhinac banoonigu u baxo waxaa leeyahay frenbigaal iyadana banoonigaas wuu bax innaga soomaaliyana soddon sano ka hor uu banoonigayni banaanka u baxa garoonkiiba kuma jirnaba banaankaasaan ordaynaa xaggaan ordaynaa xaggaan ordaynaa xaggaan ordaynaa garoonkii ciyaarta lagu ciyaari lahaaba waan ka baxsannaa laakiin haddana waxaan la qabsannay sida garoonkii banaankiisa loogu dheelo bugle aan ku dheelin haddaan rabno banooni buqsan oo aar- aan aaryaysnayn aan dheelin haddaan rabno saasaa ciyaartii aan ka dhigannay karoonaa imaaday oo dadkii gudaha ku jiray ee ciyaartu ay u habaysneed ayuu karoono ku dhacay la- ciyaartooydii gudaha ku jirta adduunkii kale waayo karoona ku dhacay waxay yidhaahdeen ciyaarta aan joojinno qof walbana meeshiisii tiim walba xagga goolkiisa ha ku ururo laakiin yaan laisa soo weerarin banooniga waa la joojiyey bes kooxdaana goolkeeday fadhiisatay kooxdana goolkeeday fadhiistay xilliga koroonaha uu inaga baxo ayaan ciyaartii dib u bilaabi doonaa laakiin intuu koroonaha jiro ciyaarta ha la joojiyo inagoo bugleydii xagga loo ordayna ako waxayna leeyihiin ciyaarta joojiya maxaan joojinayna maba marka hore ma ciyaarayna annaga bugley aan dheelayna annaga si aan ku joojino oon ku fadhiisanno male laakiin ciyaartooydaas kale waxay ku joogaan dawladdooda waxay leedahay wixii aad cuni lahaydeen iyo mushaarkii aad qaadan lahaydeen idinkoo guryihiina ku jira ayaad ku qaadanaysiin dawladdaana mas-uulka ah khasnadihii lacagaha ugu jiray fasaxday jeegaag badanaa bangiyada lagu shubay gurigiina iska jooga lacagtu way idiin soo dhacaysaa karoonaha intuu ka dhammaanaayo dawladdaa idin biilaysa ha soo bixina waa war la yaqaano innagiibaa soo gaarnay marka adduunka maxaan ka maqalnay guryihiina fariista ha soo bixina annaga maxaan dhahayna marka guryihiina fariista ha soo bixin haddaan dhahno ee kuwaas kii saas yidhi aa raashinka u keenaayey oo lacagta siinaayey soomaalidan hadda soo diyaar umaynayn haddii la yidhaahdo qof walba meesha uu joogo bishii lacagta uu qaadanaayay ama soo gelaysay kuwa aynu wax soo gelin lacag intii loo qoro yaa intii bil uu ku noolaan karo ama laba bilood ayaa qof walba accounkiisa accountna furta bangiyada ka furta soddonka bisha markii la gaaro dhalow shan boqol oo dollar kuu soo dhacday aa heli doontaan gurigaaga ma fadhiisana mise waa soo baxee waa fadhiisanaa maaha ina hal mar banaanka ma soo baxay hal mar xataa banaanka ma soo istaagay laakiin waxba kuma kuu soo dhacaayo gurigaaga fadhi saan ku fadhina gaajaa meeshaa jirta nabiga sal ly slam lix saac oo duhurkii oo kulayl ah yuu banaanka usoo baxay markaasaa banaanka wuxuu ugu imaaday abubakar iyo cumar oo banaanka taataagan markaasa wuxuu ku yihi maa akhrajakumaa haadihi saaca war xilligan maxaa idin soo bixiyey markaasa waxay dhahdeen aljuuc yaa rasuul allah gaajaan gurigii la joog weynay markaasa wuxuu ihi aniga naftirkayga wixii idin soo bixiyey ayaa banaanka i keenay ee bal ina keena guriga abu ayub alansaari aan aadna haddaan wax ka soo helayno abu ayub gurigiisay aadeen asagoo maqanay tageen xaaskiisiyaa joogtay markay aragtay nabiga iyo sa- iyo labadiisii saaxiib oo la socda aaday ugu faraxday marti fiicana ii imaatay tiri way fariisiisay markaasay dhaheen away eh, abu ayub waxay dhahtay biyo biyo macaanu noo raadiyo oo uu noo maqan yahay markaasu intay fariisiisay ayay sugeen intuu ka imaanayo wuu imaaday markuu imaaday u arkay uu ku farxay maanta yaa iga sha- marti fiican yuu waxu- timirna wuu u keenay neef ari oho u xirnaana inuu usoo usoo gawraco oo uu ku marti soorana wuu gudo galay timirtii intay sii cuncunaayeen neefkii ayuu soo gowracay wuu soo hagaajiyey nabiga iyo labadiisii saaxiib ayuu u keenay markay cuneen hilibkii yaa nabigu wuxuu ku yidhi gaajo ayaad gurigiina uga soo baxdeen maanta haddana idinku nicmadan ayaad asiibteen ood hesheen latus'alunna yowmaidin cani naciim maalinta qiyaamaha nicmadan waa laidin weydiin doonaa waxoogaa yaroo hiliba marka intuu soo qaaday nabigu wuxuu- wuxuu jeclaa gabadhiisa faatima wuu og yahay duruufta guryaha ka jirta iyo gaajada jirta bis inaa loo soo sameeyey marka oo oo- oo hilibkii ah faatimaha loo geeyuu leah marka innaga xaaladdeennu waxay ku sugan tahay xaaladdaas oo kaleo guryihiina maxaa idinka soo bixiyey haddiina la yidhaahdo dadkeen oo dhan waxay dhahayn waxaa naga soo bixiyey aljuuc baahiya naga soo bixisay marka haddii baahidii aan la dabooli karaynin si dadka amar loo siiyo oo fafadhiisa loo dhaho ma jirto mukhtaar sheekh aadan dalmar waa wariye khabiir saxaafadeed ahna qof wax weyn ka yaqaana nolosha bulshada muxuu ka aaminsan yahay xaaladahan taagan iyo amaradan iska soo dabadhacaya runtii caafi dareertay ilaahay noo koriy rumuus ini ummad walba ulhaydo un dadaalaan oo mar walba habiyaan awaamiir wal an e bulshadaas waan annagadaw wal oo iyo kuku horkooyayaan aafida dad yoki dhiyaw howl kasta marki la galaaw wali baan baahantaa in dhinyaal badan lagu fiiri tusaaliga aan hataha gaada waliba waa kow wasaaradda gaadiidka dowlad goboleed koonfur galbeed waliba habiiday awaamiir iyo karoojiyaasa gaadiidka hagalaaw deegaanada koonfur galbeed soomaaliya xanibaadaas yeede ee dadka inisdareerowjay yadhaka reebay mise dhammaan gaadiidka shalgadiisan e qaadaw rakaabka iyo ganacsiga yala reebay hooba si guud gaadiidka lan reebo dhibaatada hatulakuroorohaayo ee ay coronavirus tookuuyaha ku dhacdaas mujtamaca koonfur galbeedka nool dangley iyo tamankunleeyu beer ko-onkaa iyo kooneef irin ee suuga hoolajeey oo maciishada maalintaas ha ku galaasa mawal kale ininyaalna iyow dadka keed dhaqaale maqaban bakaaro misgimanka jarta ganacsatada iyo haan yaryarba weliba haano iska noolo bakaar haano ha ku qaad banaanka ha dhig ee daayo kii misgigada kii bariisgada kii sokorgada kii saliidgada waliba waa qaad ha edaay lafaa inshaan faa'iidada ku aan faa'iidada ha ku baxaas shan doolar hooba dhunto reerkana reer wiine iyo maka filan oo maalan qado maalan quudashilay dadka maka filanta miisaaniyad dowladda kakabaasana ma sheegna oo dadkaas dangleyda ee ganacsigaas kor-anka kahaw iyo kakabaasa oo shantaas doolar shankalisiinka dari yeelata ma leh yeeba tabaroolay eh sidii dowladoowiin caalamka yalan la dhaqmeey dadka ka nool koonfur galbeed ama guud ahaan soomaaliya lama isqobado korto ma ah weliba anigana iska qobado kornee hooba adduunyada lanfiiri ganacsatadiyo iyo shirkadooyo iyo dadyo shaqaalaha rayidka eh ee la xanibi kullijo miisaaniyadiyo walkabi baarlamaanadiyo meel mariyaan laakiin una baarlamaankaana daraad weli beelmariyay miisaaniyad tuma iyo todoba milyan deeras oo ka baxaysa dowlad goboleed maka edayn miisaaniyad coronavirus eh oo dadka lakakabaw biil iyo maka jaran hay-ado mucaawino sheenayaanga dadkii unkooyohaaye oo raashinka kaqaarowi laka dhibiya inkastoo dowladii galanwiintaa yee walbas walkasta maareeyo korto laakiin war-saxaafadeedka wasaaradda gaadiidka maka edayn ha xanibaadle hooba la hasaarow nololo dadka yoona iyin dad alyoomka dabka maalintaas walaalika shabaawley ka noolyiin misqobadaas lama darantoo dooroylayo baaha oo awaamiirta dawladda hejiya ku kooyaas inay dadkii qobato oo sicirkiina korankaa dadkiina baaha qobato idoomakiin roogayaan hooba coronavirus usiiyaana cashiga lama iyo halba ku booda laakiin baaha safmaro lama adiga hokoytoona baahaada ma in reekada koro ana markuun qof aan weli aaminsanaa dadka hoos ini lanfiiriyo awaamiirta beryeena lakuweela haanosi wata dheer dadka baahadiyo gaarka ee lanka fiiriya dadka dawladda ka jara weliba lankubaaya xeel dheeranaan aragti dheeraan oka eedan hooba ada awaamiirtun hasaarta dhiniga ada ku fiirida mee dhiniga kale hasurun fiiri kan gaarigacanka kahamaaladaw fiiri kan boosaneerka godaw fiiri kan hudheyta gadaw fiiri kan jawaanka walaka cabaylay gaadaw kan caseeyiga ee fiiri kan leebyaataha ee fiiri kabalyeeryaalka fiiri kan oo shaayiga galadaasa fiiri kan wareejiyowka ee fiiri kan suuga hola neefka nagarta kiiraaw laamayta kan saaraw fiiri walaadan oliska dari waliba nagdaayana dad hal maalin dabka walaagalakashida lay qaadada koran sicir barara hokooyona oo durka aan kuroon hadday laba kulmaan midna ay u dhaxayso soomaalidana ay hore u tiri ooda soo jiid iyo soo qaad waa isla guryogeyntii lagu daray xaalka soomaaliyeed ee alowsahalka ah oo kooda ugu itaalka badanba heli karo bil wax ku filan amaradan ay sidan yihiin oo wax la joojiyo mooyee beddelkeedii jirin waxaa dhaanta in alle la tawakalo ciriiriga la isgelinayana la fududeeyo dalka iyo taxadirkana aan laga tegin inna macal cusri yusran
eedyadan mahadsantaa shukri ismaaciil axmed barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan qeybasha dhexe ayaa isla deerna qiyaaray gudoomiyihii hore ee baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdiqaadir shariif sheekh cuna maye oo hadda la magacaabay xilka wasiir dowlaha wasaaradda ganacsiga iyo warshada dowladda federaalk soomaaliya iyo weliba geega munaasabad kooban kudhiida magaalada muqdisho landhaariyay xilka wasiir dowle ee wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha federaalk soomaaliya haddaba waryaheena muxudiin xasan maxamed xusni iyo weliba qadka taleefonka la xiriiray wasiir dowlaha wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha cabdiqaadir shariif waana waraysi kulweeldhida xilkun la magacaabay iyo waliyaabaha ku kordhi kor wasaaradda ganacsiga ee federaalk soomaaliya
weliga xusni waa mahadsan tahay runtii munaasabada maanta waxay ku saabsaneed runtii dhahaartii runtii sidaad la socoto waxaa weye qofka mas-uulka marka la magacaabo ka hor inta uusan uusan hawlgelin waxaa jirta marka sida ku xusan qodobka boqol iyo afraad ee dastuurka ee dowladda federaalk soomaaliya in marka uu qofka uu soo maro marka dhahaartaasi uu soo maro marka munaasabada maanta waxay ku saabsaneyd marka insha allah inaan soo inaan inaan inaan fulino waajibaadkaas dhaarta ahayd oo inaan soo marno taa ayay ku saabsaneyd haddii dadka aan xasuusino dhowaan warqad ka soo baxday xafiiska ra-iisul wasaaraha magacaabis oo wasiira dowlaha wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ayaa lagu magacaabay marka maxay kaaga dhigan tahay adigoo horey mas-uul sare oo koonfur galbeed gaar ahaan baarlamaanka koonfur galbeed ee koowaad afar sano soo maamulaysay maxay kaaga dhigan tahay magacaabista wasiirnimadan
runtii wax weyn bay iiga dhigan tahay waa sidaad sheegtay waxa waaye waxaan ahaa guddoonkii hore ee golihii wakiilada dowlad goboleed koonfur galbeed de xil walboo la qabto wadanka waxa waaye wadanka gudihiisa ha noqdo ama ama dibadiisa ha noqoto aada magac soomaaliyeed aada ku qabanayso oo bulsho soomaaliyeedna aada ugu adeegeyso waxa weeye waa runti waa waa waa mid meesha taalo waa waajibna wada saaran qof walba oo oo soomaali ah wadanka u dhashay waxa waaye waxaa waajib uu ka saaran yahay hawl walba oo kaga aadan meel walba uu isleeyahay waxbaan ka qaban karaa bulshada iyada ayaan lagu shaqayn karaa oo waxbaan ka qaban karaa baahida wadanka ka jirta waxa waaye ay kusoo aado inuu diyaar u ahaado inuu wax ka qabto runtii marka waa arrin aan aada ugu faraxsanahay in macnaha ummadeedii soomaaliyeed iyo bulshadeydii iyo iyo xukuumadeydiiba aan weli marka insha allah aan aan kaalinkii aan ka aan ku leeyahay aan bulshada igaga aadan shaqaynteeda in waxa waaye aan la ii magacaabo runtii aadaan usoo dhaweeyey waana diyaar baanu ahay meel walba oo baahi ka jirto iyo xil walba marka oo shacabkaas aan ugu shaqaynay in sida uu waxa waaye waajibka uu yahay oo inaan inaan inaan u gudano hawlahayna wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee heer federaal maxaad isleedahay waxbaad ka bedeli kartaa ama ganacsiga oo aada la socoto in wadanka naftarkiisa hadda uu aada usoo kabanayo fikir ama talo ama shaqada xoogan ee aad rabto inaad geliso maxay kula tahay wax lagugu xasuustaa ayaad soo kordhin doontaa
runtii wasaaraddu maaha wasaarada cusub hawsha hawlaha iyo adeega ay shacabka u haysana wax hadda cusub ama wax aniga ila kowsanaya ma ahan wasaaraddu waa ay jirtaa mas-uuliyiin iga sareysa ayaa joogta mas-uuliyiin iga horeysa ayaa joogta shaqaale ayay leedahay marka waxa waaye de waayo hawlaha socda marka wixii kaalinkayga igaga aadan iyo mas-uuliyadeydu ay tahay ayaa waxaan rajeynaya insha allah sida ugu wanaagsan inaan uga soo dhalaali doono aan kasoo bixin aan kasoo bixi doono wax weyna insha allah aan aan aan ka qaban doono hadii ilaahay ka raali noqdo markii warqada lagugu magacaabay baraha bulshada ama meediyaha qeybaheeda kala duwan aada ugu faaftay bulshadu koonfur galbeed way soo dhaweysay qof aaday u yaqaanaan oo soo maamulay baa tahay marka iyagu maxaad dhihi lahayd maadaama hadda heer federaal aada u wareegtay oo wasiir dowlihii ganacsiga iyo warshadaha aada noqotay
runtii horta koonfur galbeed marka laga soo tago waxaanahay aniga muwaadin soomaaliyeed aan ahay ummadda soomaaliyeed ayaan u taagaana inaan u adeego mar walbana runtii waxa waaye hadee inkastoo waxawaa haddana laygu tirinayo inaan deegaanadaas koonfur galbeed aan kasoo shaqeey oo aan ahay muwaadin soomaaliyeed oo kasoo jeeda deegaanadaasi waxa waaye shaqadaas guud ee shacabka soomaaliyeed inuu hay ka sokow wax walba horumara iyo wanaag walba oo aan sameeyo waxay noqonaysaa mid waxa waaye insha allah ay ku faanaan creditna u noqoto shucuubta soomaaliyeed ay kasoo jeeda deegaanada koonfur galbeed soomaaliya muddadii afarta sano aad maamuleysay baarlamaankii koowaad ee koonfur galbeed maxaad ka kororsatay oo khibrad ah oo noo sheegi karta oo nala wadaagi kartaa iyo shaqadii quruxda badnayd ee halkan aad ka qabatay
wallahi hadii hadii aad aad weydiisay maxaad khibrada o aad ka kororsatay runtii shaqo walba hawl walba qofka la qabto oo uu qabto waxa weye waxunbuu ka kororsanaya khibradu ka kororsanaya qofku waxaad arkaysaa ardayga xitaa markuu waxbarashadiisu soo dhamaysto oo jaamacaddii uu kasoo baxo oo cilmigii aqoonti uu leeyahay weli waxaa ka maqan waayo aragnimada runtii muddadii shanta sano ahayd aan dowlad goboleed koonfur galbeed aan kasoo shaqaynayay shantaas sannadood oo isugu jirtay ee sanadaan aan wasiir ahaa oo aan la kowsaday dhismihii ee ugu horreeyey dowlad goboleedka golihiisii wasiirada afartii sano xigtana aan ahaa een guddoomiyihii ugu horreeyey ee loo doorto ee baarlamaanka koowaad dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya runtii khibrad aad iyo aad iyo aad u badan baan waxawaaye ayaa ayaa ayaa ayaan ka kororsaday gaar ahaan dhanka waxawaaye dhismaha organizationka waxawaaye ma- sida hay-ad sida loo dhiso iyo waxaa kaloo ka kororsaday waxawaaye khibrad dhanka hogaaminta ah
waayahay baarlamaankii labaad baa la dhisay guddoomiyaha labaad ee koonfur galbeed waad u hambaliyeysay ee boqol afartan iyo sagaal mudane oo baarlamaankii koowaad ka koobana ayaad soo xukuntay kan hadda dastuurkiia la waafajiyey oo sagaashan iyo shan ayaad laga dhigay marka maxaa talo ah aad la wadaagi lahayd gebagabadii guddoonka cusub ee baarlamaanka koonfur galbeed iyo xildhibaanadiisa
Ee, runtii horta ee, waxaan aan aan ilaahay horta uga baryayaa dhammaantooda guddoonka iyo iyo xildhibaanadaba in ilaahay inuu ku garab galo waajibaadkaas culus ee, waxa waaye ee, loo igmaday oo, een, ayna u gutaan een, een, howlahooda si hufan runtii ee, guddoonka cusubna guddoomiyaha ee, doctor cali ma ahan hadda nin asagana een, een, een, een, saaxadda siyaasadeed iyo iyo hogaamineed ku cusub waa nin hore usoo shaqeeyey een, ilaa iyo heer diblomaasiyadeed ka gaaray marka insha allah waxaan rajaynayaa haddii uu helo marka dad wanaagsan oo la shaqeeyo garab istaagay inay hawsha ufudnaa ufudnaa ufu- u fududaan doonto annaguna haddaan nahay shacabka soomaaliyeed ee kasoo jeeda degaan degaanada koonfur galbeed mas-uuliyiinteedina ka mid ah siyaasiyiinta degaanada kasoo jeedana nagu tirinayo mar walba waxaan diyaar u nahay inaan si dhow inaan ula shaqeyno wax allaale wixii tale iyo tusaale ah iyo iyo iyo iyo iyo wada shaqeyna diyaar baan u nahay mar walba inaan degaankaas waxawaa horumarkiisa iyo wanaagiisa iyo nabadiisa inaan inaan inaan inaan ka shaqeyno ee gebagabadii e, waxaa la leeyahay guddoomiye cabdiqaadir waa iska baxay oo markii wasiir loo magacaabay ee, ee, sidii caadada ahayd xil wareejin ma samaynin marka dad baa aaminsan in aadan xil wareejin samayn doonin oo sidaasle ku baxday marka dadka noocaasa maxaad dhihi lahayd ma ku qorshaysan tahayse in ee, aad xafladda xil wareejinta kasoo qayb gasho oo munaasabadaasna ay dhacdo Ee, aniga aniga xudayda hadda maanta waxaan soo maray oo keliya ee, dhaarti ayaan soo maray wasiiru dawlihii iiga horeeyey oo aan xilka kala wareegi lahaa ma joogo wadankii runtii xaalad aad iyo aada u culus baa adduunkan kusoo ayaa ayaa kusoo korortay oo qofna uusan filanaynin waxa waxaan u malaynayaa inta taariikhda casriga aan ka xasuusano ee, waxa waaye marxalad midaan lamid a adduunka kala qoqobkaanu maanta uu galay waxa waaye dalka dibadiisa iyo gudihiiba lakala qoqobnay waxa waaye dariskii isu dhowaad waxa waaye iyo xafiisyadii iyo hay-adihii isku dhowaa oo wada shaqayn jira ay kala qoqobneen oo cidna cidda kale aysan u gudbi karin ayaa waxay keentay duruuftan culus waxa waaye qofna hadde waxa waaye in marka anigu degaanka waxaan oga soo maqanahay anoo muqdisho jooga ayaa xafiiskayga oo hadda la ii magacaabay cidda iiga horeysa weli aanan xilkii kala wareegin marka insha allah mar allaale marka ugu horeyso waxa waaye la furo wadooyinka ay furmaan waxa waaye waxa aan ka hadlay waxa waxa noo dhiman annaga koonfur galbeed waxa waaye xil wareejin maahano guddoonkiisaan la socoto ah, baarlamaan sidiisa horta meesha horta wax yaraan kuwa caddeeyo baarlamaanku sidiisa waxa waaye dastuurka ayay ku qoran tahay baarlamaanku waxa waaye muddada xinayntiisa afar sanoay ku eg tahay afarta sano waxa weye mar alla markii baarlamaankii ku xigay la dhaarin la dhaariyana waxa weye waa hawshii iyo waajibaadkii iyo shaqadu waxay ku wareegaysa marka wixii intaa ka dambeeya waxa weye waa munaasabad marka xaflad in la sameeyo si anagana lagu sii sagootinayo ee, guddoonka cusbaa oo lagu soo dhaweynayo marka insha allah taasina hadda inay dhici weyso maalmihii hadda lasoo dhaafay maalmaha la joogaba waxaa duruuftaas rabdaaniga khatartaas timido ee wadankii iyo iyo waa la isu gudbi kara unbaa keentay maoge mar allaale markii la helo marka munaasaxaad meeshii ugu waqti ugu haboon ay timaado waxa waaye insha allah culeyskan ilaahay uu qaadana waxa waaye xafladii iyo munaasabaddu waan samaynaynaa maanta xitaa eh, munaasabadan dhaarta anaga aan samaynayn waxaan awoodi kari weyne xitaa in shan qof ka badan inaan meesha inaan isugu imaano maadaama marka xaalado hadda ee, wa- xaaladaas jirta awgeeda waxa waaye in lasoo saaray macnaha recommendationo lasoo saaray ee, ee, ee, oo la leeyahay dadku waxa waa ha yaraadaan kulamada ha la yareeyo ee, maqo- waxa weeye waa eh, distance intaa eh, masaafo intaa isu jirtaa la isu jirsado taas ayaa waxay keentay marka xitaa dad yaroo kooban marka inaa inaa inaan isugu imaano munaasabadaas dhaartay maanta
gaaf gaaf gaaf media gaaf gaaf gaaf shirkadda daawacadda gaaf media gambaleel iskool oo ku dhaweeraba arday guusdambeedka ku koodeen nankii daawacad gaaf media kulukooyana goosdambeedka ku koode daawacad guuliye guntiel lindeerana shirkada kagaraada goyti gaaf media garaasii doogahaabo garab ku weeldhoy gunta haatoy shirkada daawacada ee gaaf media garaar garaar i garaaw male boorarkii istiikarada laa ku garbiisadow goobka shirkadoo daawacada ee gaaf media gu'ideer gaaf media waligalii waliguddi wala gaardhikow male shirkada daawacada ee gaaf media daawacad deheb eh design door eh shaqaale khibrad i aqoon le garaajo lindeerana meeliyo ku howlgalaayango shirkada daawacada ee gaaf media
sarfaska ama shaqooyinkaiyada gobadaas gaaf media maybwa graphic design logo design writing bodies not bodies printing binding car breading gaaf media walaya hasaaro soyba ku mid aha 3d signbodies billboards falaagis t-shirt and cabis roll up light boxes business cards id cards stampis brochures and booklets certificates invitation cards stickers and etc shirkada daawacada ee gaaf media mayba kiyaale markii aad moodo sharaama shan taraal intii aad deer dahabshiil galantaa midig fiiri mayba markii ba aragaase boorka qoran gaaf media wali faahfaahintaas dheer kula hariirka oroshale ewerli hal lama afartii sed konton soddon iyo kow ama koorto kale ewerli hal sagaal toddobaati kow afartan tumiseda ama gmailka gaaf media zero two at gmail dot com haddaba bulshooy balanteeg maybua
qaybogadan barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan iyo aslideerna khyaare guddiga ka horseedooga cudurka coronavirus ee deegaanada maamul goboleedka puntland iyo weliba geeg warbaahintan ku warmanga warbixin maalmeedka ka eedan meelo walangmarahay guddiga wacyigelinta iyo ka horseedooga cudurka coronavirus ee dowlad goboleedka puntland sidoo kale weliba guddigan ku horbayay lama qofood oo la sheegay in lanku shaki inay qaban cudurka coronavirus waana la geliyay xaalad karantiira guddigu wuxuu ku wargelinayaa shacabka puntland in maanta labadii kiis oo looga shakiyey caabuqa covid nneteen lagu karantiilay goobaha karantiilka puntland waxaana laga qaaday baaritaanka maanta oo ay taariikhdu tahay saddexiyo tobanka abril laba kun iyo labaatan natiijada insha allah waa ka warsugaynaa labo guddigu wuxuu kulan la qaatay qeybo ka mid ah shirkadaha biyaha adeega biyaha bixiya si looga hortago loona xoojiyo howlaha ka hortaga xanuunkan waxay isku raaceen la islana gartay sidii maaragtay in la meel mariyo lana diyaariyo xarumo iyo agab faradhaq meelaha ay dadku badan yihiin magaalooyinka saddex guddigu waxay shir la qaateen culimmada puntland waxayna ka wada hadleen sidii culimmada doorkooda u qaadan lahaayeen wacyigelinta bulshada ee ka hortaga caabuqa covid nneteen guddiga iyo culimmadu waxay isla fahmeen qodobadan hoos ku xihan ku xusan kow khatarta caabuqa covid nneteen oo si xawli ah ugu fidaysa adduunka oo dhan loona baahan yahay in si wada jir ah la isaga kaashado sidii looga hortegi lahaa shacab iyo dowladba laba waxay culimmadu iyo guddigu isla qireen in masaajidadu ay yihiin noqona karaan goobaha ugu badan ee caabuqa covid nneteen ku fidi karo marka la eego isu soo dhowaanshaha iyo tirada dadka ku tukanaya masaajidada shanta waqti shanta salaadood sidaa darteed si arrinta masaajidyada loo xalliyo culimmaduna doorkooda u qaataan waxaa la isla qaatay lana isla waxaa la isla gartay in xubno ka mid ah culimmada lagu soo daro guddiga wacyigelinta iyo ka hortagga caabuqa covid nneteen guddigu wuxuu dhiirigelinayaa dhammaan shacabka inay raacaan fariimaha caafimaadka oo ay soo gudbiso wasaaradda caafimaadka iyo guddiga ka hortaga coronavirus guddigu sidoo kale isagoo ka duulaya saameynta ballaaran ee uu covid nneteen ku yeeshay puntland waxa uu diyaariyey lana wadaagayaa beesha caalamka iyo hay-adaha caalamiga ahba warbixin ku saabsan qiimeynta dhaqaale iyo midda bini-aadamnimo iyo istaraatiijiyadda ka jawaabista xanuunkan ee dowladda puntland kaga hortegayso yaraynta xanuunkan coronavirus ugu dambeyntii guddigu guddiga ka hortaga caabuqa covid nneteen wuxuu ugu baaqayaa dhammaan muwaadiniinta reer puntland ee ku nool dalka gudihiisa iyo dabadiisaba inay ka qayb qaataan sanduuqa taakulada ka hortaga iyo la dagaalanka caabuqa ee coronavirus een intaas kadib waxaan jeclaan lahaa inaan wax yar ku daro een caabuqan een in badan baa laga hadlay wuxuu leeyahay saameyn caafimaad ee wuxuu kaloo leeyahay saameyn dhaqaale wuxuu leeyahay saameyn bulsho ee waxaad la socotaan oo si joogto ah een laydinkaga warbixiyaa waxyaabaha ka dhacaya guud ahaan adduunka iyo soomaaliya iyo waxa puntland kaysas ka soo baxa iyo wax dowladda uga qabsoomay waxaan rajaynayaa marka rabaa inaan adkeeyo khatarta uu xanuunkani leeyahay dadka reer puntland inay siday tahay u qaataan qof walba inuu u tixgeliyo ulana dhaqmo sidii in xanuunku guriga iridiisa u taagan yahay oo kale sidaas waa sida keliya oo lagu yarayn karo awoodda ugu fiican jaaniska ugu weyn oo annaga haysanana waxaa weeye inaan ka hortagga awoodda saarno sidii uu xanuunkaani looga hortegi lahaa waxaad ogtihiin awoodda dhaqaale iyo tan caafimaad iyo tan dowladnimo inuu bahalkan xanuunkani uu aada u dhib badan tahay ay yar tahay in wax weyn laga qabto hadduu yimaado waxaad ogtihiin inuu dowladihii caalamka xooga xoogga lahaa uu dhibaato ba-aan u geystay oo maaragtay inay kantaroolaan sidaas darteed fariintaan aad ka helna waxaa weeye fariimaha wacyigelinta la xidhiira ka hortagga ee dowladdu soo saarayso sida joogtada ah inay dadku sidooda u tixgeliyaan xanuunkaana loo tixgeliyo inuu guriga ridiisa taagan yahay waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wasiir maxamed islaam midland t v waxaan ku weydiinayaa su-aalaha dadkii etoobiyaalka ahaa taariikha ahaa sidii loo qulqulayaan oo xuduudihii puntland ay usoo gelayaan oo sooboosiyadii kantaroolada ay soo mareen dowladdu maxaa uga qorshaysan dadkaas etoobiyaanka ah ee soo gelay waddanka
dowladda xuduudaha way xirtay isku socodkana way yaraystay etoobiyaanka iyo dadkaas soo qaxaya awalba waxay ahaayeen sifa sharciga kuma soo gelin qofkii soo dhuunta iyo labadii qof oo soo dhuumata ee dee waa wax kale laakiin waxaa la diyaariyey xuduudaha ciidamadoodii baa la siyaadiyey waxa annaga aan intii dowladdu tabarteeda ay isku dayeysaa inay ka hortagto aanay soona gelinin duu ilahaydmo
cudurkan de saan ognahay adduunyadii o dhan ka qaybsiiyey haddaan soomaali nahayna dee waan ka duwan nahay sababtoo dalalkii naga wada badnaa naga dhaqaalaha iyo dowladnimada fiicnaabaa aada u qaybiyey saameyn intee leeg buu ku yeeshay maadaama kuwa guddiga dhaqaalaha ee guddiga kahortaga haweenka ka ah ee coronavirus puntland bal noo sheeg waxay noo sharxay saameynta intee leeg bay puntland ku yaratay
waa su-aal fiican saameyn dhaqaale oo ba-an buu leeyahay adduunka oo dhan ku yeeshay puntland gaar ahaan waxaa dhaqaalaha guud waxaa sanadkan la rajaynayay haddaan xanuunkaani dhicin inuu korukac sameeyo afar dhibic lix boqolkiiba qiimeyn iyo daraasad ay wasaaradaha ku bahoobay guddiga dhaqaalaha iyo resource mobilization ay sameeyeen waxaa lagu ogaaday in la rajaynayo sanadka lixda bilooda hore inay hooshoosu dhaca g d p-ga guud uu noqon karo toddobiyo toban dhibic sideed marka la eego ilaa hadda saameynta uu yeeshay iyo xogta la ururiyey wuxuu kale oo wuxuu saameyn ku yeeshay damcan lacagihii lasoo diri jiray oo dibadda laga soo diri jiray oo yaraaday wuxuu saameyn ku yeeshay dhoofitaankii xoolihii la dhoofin jiray inaga dhoofi jiray wuxuu saameyn ku yeeshay wixii inoo soo dhoofayey wuxuu saameyn ku yeeshay wax la yidhaahdo yani economic activitieskii socday oo dhan waad ogtihiin bandowyaa jira waad ogtihiin oo isku socodkii baa la yareeyey maciishadihii iyo kala iibsigii oo dhan baa yaraaday marka waxaas oo dhan waxay saameyn ku leeyihiin wax la yidhaahdo awoodda iibsashada dadka shacabka ah marka saameynta dhaqaale oo intaas la eg buu leeyahay waxaan rajaynaynaa lixda bilooda hore waxaan qiyaas waxay soo sheegaysaa in waxyaabihii aan soo dhoofsan jirnay ay hoos u dhacayaan boqolkiiba lix waxyaabihii annagu aynu dibadda geen jirnayna ay hoos u dhacayaan boqolkiiba afartan iyo labo dhinaca revenue-ga oo yacni dakhliga dowladdana hoos u dhac lixda bilooda hore waxa ay sanadka inta ka dhiman gaaraya konton iyo shan dhibic hal sida wasaaradda maaliyadda iyo riboodka lagu soo wasaaray wasaaradda qorsheynta iyo madaxtooy guddiga ka wada shaqaynayay konton iyo shan dhibic xal macnaheedu waxaa weeye dakhligii dowladda soo geli jiray kala bar in ka badan ayaan soo xaroonaynay sanadkan halka bedelkeeda qarashkii dowladda ka baxayeyna uu saddex jirjibaar afar jirjibaar uu ku dhacayo bacdamaa caafimaadka intii laga qaban jiray in ka badan loo baahanya in laga qabto ciidanka securitygii iyo maaragtay ciidamadii int wixii ku bixi jiray wax ka badan waxbarashada wixii ku bixi jiray walow way xiran tahay laakiin haddana dee waxaa jira siddeed kun oo macallin in ka badan inay mushaarkii ay qaadan jireen ay waayayaan haddii aan hawsha wax laga qabanin marka saamayntaasi guud intaasaan kusoo koobi lahaa dhaqaale u leeyahay
wax kama warhayno annagu haba yaraatee intii howlahan coronaviruska howlahooda socdeen ishaanu ku haynay dabcan markii ka horreysay xilligii hore soomaalida dhan businesskooda waa si furaayeen annaguna hargeysaan wax kasoo iibsan karanayeen halkay wax kasoo iibsan karayeen laakiin intii howlahan coronaviruska ay bilowdeen ishaanu ku haynay wax haba yaraatee la ogaan karo oo la arki karo oo naloo soo riboodgareeyey oo oxygentii la iibsaday halka laga iibsado meel kale loo rarayo ma maqal manaanan arag marka wax warkaa waxa kuma jiraan
sidoo kale festival waxaan jiray laba qof oo shirku noo sheegay in laba qof karantiinay oo haddana festival ruuxay laga qaaday laba qofna kuwa inoo yimi baan isku gudda labada qof nin waxa weeye waa nin asalkiisu yeman yahay laakiin dadkii yemaniintii waddanka joogtay ee muddo joogtay qaxootiga ahayd ee ka shaqaysan jirtee ninna waa nin soomaaliya oo isaguna waddanka joogay wax lagu hayaa ma jiraan calaamadihii qaar ka mida uunbaa lagu arkay si taxadar iyo dadaal leh uunbaa loo karantiineeyey testina looga qaaday jawaabteedana waa la sugay
qeere barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan anoo maxamed cabdiraxmaan cabduliyaasin saarintasiin kula dareersahay dhinacsan aadan weliba gacan weyn ku jeysaa cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan taniyo markale ku kulmi doonan weliba sinkugu tabaanay sidaasio ammaan ah lah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu